alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslem allahuma fclna bima clamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah ala kuli xaal waxaynu ku jiray shufcadii waxaanu sheekhu raximah llahu tacaala wain kaana lmushtari wain kaana lishiksi haddii shiksigan iyo qeybka la shufcaysanayo ay u sugaaday shafiicaani laba qof oo shufcaysanayaa akhadaa waa qaadanayaan calaa qadri nasiibayni nasiibyadooda qadarkeeda ayay ku qaadanayaan fii axadi lqowlayni laba qowl midkood haddaan qabanno wa calaa cadad ru'uusi madaxyadooda tiradeeda ayay ku qaadanayaan fi laakhari qowlka kale ee fa in cafaa axadu waa midkood hadduu cafiyo ow ama qaaba uu maqnaado akhada alaakharu ka kale wuxuu ku qaado ka akhada alaakharu ka kale waa qaadan jamiica almabiici mabiicda dhammaanteed ow yatruku ama waa ka tegaya fa idaa qadima alghaayibu ka maqani markuu soo akhada minhu wuxuu ka qaadan waxau sheekhu leeyahay haddii cidda wax shubcaysanaysaa ee shiksigan iyo qeybka ninkii la haayibiye shubcaysanaysaa ay laba yihiin oo masalan daarbaa waxa wada lahaa ama jagaa waxa wada lahaa saddex nin masalan ka soo qaad nin saddex yani kalabarh buu lahaa oo nis buu lahaa nina thuluth buu lahaa nina sudus buu lahaa nin sadexadoo meel buu lahaa midna wuxuu lahay lix meeladoo laba oo thulutha midna wuxuu lahay lix meeladoo hal oo sudusa saasay u kala lahaayeen dabeed waxaa iibiyey kii niska lahaa ayaa iibiyey saddexdiisii qori buu iibiyey labada soo haray ayaa hortuu shufacadii wada yeelanaya haddaba sidee bay u kala yeelanayaan baa isweydiin leh ama masaladu ka hadlaya waa taa markaa laba qowl ayuu inoo geliyeyoo midda koowaad wuxuu yidhi akhadaa calaa qadri nasiibayni fii axadi lqowlayni nasiibyadoodan iyo siday wax u kala lahaayeen qadarkeedii uunbay shubcadanna ku qaadanayaan oo saddexdii nasiib ee masalan la iibiyey kii isaga suluska lahaa labuu qaadan kii suduska iyo halka u lahaana hal buu qaadanayo calaa qadri nasiibeyna siday wuxu kala lahaayeen ayay u qaadanayaan leanna waxay leeyihiin waa xaq lagu mutay milkii sababtii marka dabeetana lagu shuraakoobo waxa loogu qaybinayaa calaa qadri amlaaki dee milkiyadoodu qadarkay lahaayeen ilaa qaybtan imika saddexdan qoriya hadda uu ninkii lahaa iibiyey waxay ku muteen milkigan iyo lalahaanshahan ay wax la lahaayeen mar hadday lahaanshiina dee ay u siman yihiin waa in loogu qaybiyaa un sidii markaas ay wax u kala lahaayeen masalan daarta kiradeeda dee sidaasaa loogu qaybinayey oo haddii daarta la kireeyo sidaasay u qaybsanayeen haddii geedu masalan uu midheeyo dee sidaasaa midhihiisa loogu qaybinayay tanna waa la mid oo sad ninka qaybtiisii iibiyey nina saddex meeloodow laba ayuu markaa soo shubcaysaa nina meel wa calaa cadadi ru'uusi fi laakhar qowlka kale wuxuu leeyahay mee cadad ru'uus ayaa markaa loogu qaybinaya oo saw laba ninuun maaha intanuu nin kala iibiyey ha kala badhaanuun lianna sababa hubuuti shubca shubcada sugnaashaha sababteedu waxay leeyn waa aslu shirka waa shirkada asalkeeda ayay ku muteen waxaana u daliila dee shariigga keli dhammaan wuu wada qaadanaya markuu keliyooba ama nasiibiisu ha yaraado ama ha badnaado asalkii shirkada markaa waa isku mid markaa madaxa ayuunbay ku qabsanayaan oo kaa iibiye qaybtiisa way kala badhanayaan inuu mana kala rajixin sheekhu laakiin imaamu nawowi tasixu tanbiiha asnawila tadkiratu nabiha uu ku raacaya wuxuu leeya waa nashfaca yaakuduuna calaa qadri lansiba nasiibyadooda ay u kala lahayn qadarkeeda ayay u shubcaysanayaan waxbaa daba sheekhu leeyahay fain cafaa axaduma midkood baa cafiyey oo dheer waxba ma shubcaysanayo lacagba ma haysa ama ma dooraya buuhi ow aaba ama midbaa maqan akhada alaakharu ka kale wuxuu wada qaadan jamiicaalmabiici shaygaa mabiicida ahee la iibiyey iyo shiqsigaa uu ninkii lahaa iibiyey dhammaanteed buu wada qaadan ow ama yatruku waa iskaga tegayaa inuu yidhaahdo aniga inta igu soo aadayso man qaadanaya looma ogolay ama dhammaanteed ha wada shubcayso ha wada qaato ama dhammaanteed ha ka wada tago li'annahu si aanu qofkan mushtarka ah iibsaday wixii uu iibsaday aanay uga kala badhoobin oon ugu dhib mudanin oo hadduu markaa kii lahaa cafiyo dee yaqiinan buu u dhib mudanayaa haddii uu markaa maqnaadana oo markaas qaadan waayana dee waa wax markaas ee la filayo haddaba markuu mid maqnaa inaynu nidhi dhammaan shaygii ha wada qaato lalalahaana ee ninka kale lalahaa wuxuu leeyahay fa idaa qadima ama fa in qadima haddii uu soo gala alghaa'ibu kii maqnaa isagoo kii joogayna shaygii oo dhan wada shubcaystay akhada minhu maa yakhusuhu wixii ka khusaynayey ayuunbuu qaadan hadduu masalan kii turuska lahaa uu maqan yahay oo kii suduska lahaa uu dhammaan wada shubcaysto dee markaa suluskiisaasubu intuu lacagtiisii bixiyo intiisa qaadanaya hadduu kii suduska lahaa yahay ka maqan suduskaasubu lacagtiisa bixiyo intiisii wuu qaadanaya leannu isaga ayaa mutay haddii xataa shiqsigaasi uu mustaxaq noqdo oo cid ka yeelata kan maqani kan xaadirka wuxuu u dhiibeen lacagta ayuu ugu noqonayaa mushtar ayuu ugu noqon iyo maya wuxuu ugu noqonayaa kan xaadirkaabuna xaadirkaa dabeetana mushtarkii ugu sii noqonayana waa la yidhi wain kaana lishiqsi haddii qaybkan la shubcaysanayo shafiicaani laba qof oo shubcaysanaya ay u sugnaadeen oo masalan ninkan qaybtiisa ibiyo laba nin oo kale ayla shura ka ahaayeen akhadaa waa qaadanayaan oo shubcadii waxay ugu qaadeen calaa qadri nasiibayni labada nasiib qadarkooda ay wuxuu kala lahaayeen bay shubcadana ku qaadanayeen fi axad alqowlayni laba qowl midkiba haddaan qabno wa calaa cadadi ru'uusi madaxyada tiradooda ayay ku qaadeen fi lqowli alaakhari qowlka kale haddaan qabannana cadadu ru'uusi ayay ku qaadanayaan fain cafaa axaduhumaa haddii haddaba midkood cafiyo aw qaaba ama marada akhada alaakharu jamiica almabiici mabiicda iyo shaygaa la iibiyey oo haddana marna shiqsi buu ka cabiray marna mabiic wuu wada qaadanaa oo ama yatruku wuu ka tegi fain qadima albaayicu qaayibu kii maqnaa hadduu soo galo intazaca ama akhada minhu waa isla mid akhada minhu wuu ka qaadanaa ama intazaca minhu wuxuu ka soo siiban maa yakhusuhu wixii khusaynaya ayuu ka soo siibanaya ama ka soo qaadanaya wain kaana albaayicu aw ilmushtari hadduu yahay kan baayica wax iibinaya aw ilmushtariya ama kan iibsanaya itnayni laba falishafeici waxa u sugnaaday an yaakuda nasiiba axadihima midkiiba nasiibkiisa inu qaato duuna alaakhari oo ka kale iskaga tago wain kaana almushtariy shariikan hadduu yahay fashubcatu baynahu wa bayna shariiki alaakhari ayaati calaa daahiri lmadhabi madhabka daahirkiisa haddii aan qabanno waxau sheekhu leeyahay halkana haddii ninkan baayace qaybtiisa iibinaya ama kan mushtar ee wax iibsanaya uu yahay laba marba mid baa laba ah masala mar baayaca iyo iibiyaha laba ahoo daar baa waxay ka dhaxaysaa saddex nin laba ka mida ayaa intii ay lahaayeen hal nin lacag qura ka wada siiyey waarniyow kala barhkii aanu daarta ama jagada lahayn aniga iyo hebelkan ila taagan waxaanu kaa siinay kun dollar oo way markaa baayaci waa laba nin hal ninna way ka wada iibiyeen wuxuu leeyahay labadana mar hadday kala badh leeyihiin falishafiic an yaakuda nasiiba axadihima inuu midkii nasiibkiisa qato masalan uu yidhahdo adigu hebelow intaad lahayd ayuumaa shubcaysanayaa leanno hadduu mid waliba nasiibkiisa cid gaara caqdi munfarida kaga iibin lahaa nasiibka mid walba waa qaadan lahaa mar hadday ninka wada iibiyeen ayana waa la mid oo laba ka iibintoodu ay mid ka iibiyaan laba caqdi oo kala baxsan oo kale ayay ka dhigayeen xagga shafciyada marka laga ego tacadudka safqada dee waataynu minhaajkiba ku maraynay inay mar xagga baayaca ka tacadudo marna xagga mushtarka ka tacadudo safqadu marka mushtarku tacadudo iibsaduu tacadudu tiroobana waxa weeye caqaariga ma guurta ama dhul ama beedaar ayaa laba nin wada lahaayeen midkood baa nasiibkiisii laba ka iibiyey safqo qura ayuu kaga iibiyey wuxuu yidhi markaa aan leeyahay labadiinana idinka iibiyo ku dollar baan idinka siiyey iminkana waxaa yacni mushtarkii iibsaday ayaa tacaduday oo laba noqday falishafiici an yaquda nasiiba axadimaa labadaa iibsaday midkood nasiibkiisa inuu markaa shufcaysto ayuu leeyuu ka kalena iskaga tago leanna wax darara oo kii kale soo gaadhayaa ma jiro sidii oo aan kaa baayace kaba iibiyey jirin oo kale ayaa markaa laga soo qaadayaa taasi waa masaladaa hore waxaa kaluu sheekhu ina yidhi haddii kan mushtarkee iibsaday uu shariig yahay ka warran ayada shubcadu waxay u dhaxaysaa isaga iyo shariigii kale calaa daahiri lmadhabi waa masaa'il dhaca iyaguna oo barnaamidbaan qole isku haysataba aan aan ogaa waxa weeye daar ayaa waxay u dhaxaysaa saddex qof mid ka mida ayaa qaybtiisii mid ka labadii kale mid ka iibiyey ogolay hadduu ninkani iibiyo qaybtiisuu nin saddexaad ka iibiyo shufcadiisa ayaa yeelan lahaa dee labada nin ay kale shuraakada ahaayeen haddaba labadii ay shuraakada ahaayeen midkood buu ka iibiyey marka wain kaana almushtarii kan iibsaday hadduu yahay shariikan shariig hadduu la yahay qolyahan kanuu ka iibsaday hadduu shariig la yahay fashufcatu shufcada la shufcaysanayaa baynahu kan shariigaahee wax iibsaday wa bayna shariiki alaakhari iyo shariiga kale ayay udhaxaysa cala daahir madhabi haddaan qabanno markaa daar baa waxay mid saddex nin udhaxaysay labaa ka mid baa yidhi waar aniga sawaa saddex meelood umaynaan kala lahayn oo hal iyo hal iyo hal maynaan kala lahayn adigu laba qaado aniga intayda i celi markaa adiguna saddex meeloodoo laba beel haw daarta ninkana meelun hadlaana aad ka dhex baxo haddaba ka kale isna wuxuu leeyahay inuu isna qaybtiisii celiyo oo idhaahdo masalan imise uu kaa siiye wixii ka siiyay kun dollar shantaadii boqol yacni shan boqol markaa inuu u celiyo oo idhaahdo annaga haafkaygana wareegaya adna haafkaaga qaado oo markaa ay noqdaanu si isleegun daartii ay u yeeshaan oo nasiibkan la iibiyey ay wada yeeshaan ayaa u sugnaaday leannao kan mushtarka iibsaday shariig ayuu ku leeyahay shaygan mushtaree la iibsaday barhkii markaa uma sugnaanin kayrkii oo shurakada ka mid inay jamiica shiksi bishubca inay ku wada qaataan sidii oo markaa ajnabi ahaan lahay oo kale iyo markuu masalan labada shafiicda midkood joogay ee uu dhammaantii kaatirkii maqanaa soo galay kan xadirkaa dhammaanka wadaqajixisooda ayuunbuu ka qaadanayay tana waa sidoo kale macnaha lama odhanayo bay leeyihiin labadiinan iska iibiyey adiga ajnabi oo kalea laga soo qaadaya shufco malihida anaa wada shufcaysanaya la odhan maayo ee mar hadday labadiiba shuraaka ay ninkan wax iibiyey leeyihiin kani wuxuu qaadanayaa qaybtiisuu qaday kana qaybtiisa ayay u haraysaa wain kaana albaayicu iibiyu hadduu yahay wilmushtari ama ibsay itnayni laba fali shafiici waxa u sugnaaday ka shubcaysanaya an yaahuda nasiiba axadima inuu qaato duna laakari wain kaana almushtari shariikan hadduu yahay kan iibsaday fa shubcatu baynahu kaa iibsaday wa bayna shariiki laakhari shariiga kale waxba iibsanin bay udhaxaysa calaa daahir madhabi madhabka daahirkiisa haddaan qabanno waxa yani halkaa calaa daahirmadhabi markuuna leeyahay macnaha waxay leeyihiin markan masalan kaba soo qaado labada nin saddexdani si isreeg bay u kala lahaayeen markaa marka uu mid ka iibiyo qaybtiisii ka kale kan waxaa aan isagu waxba marka hore qaadanin ee isagu aan qaybtiisii iibin ninka iibsadana aan ahayni wuxuu leeyahay intanuu ninkan iibsaday kalabadhuun inuu ka shubcayso kalabadhka kalena u daayo cala daahir madhabi ibnu surayj oo kale oo ragga shaaficiyada waaweyn ee asxaabu asxaabulwujuuha ba wuxuu leeyahay maye dhammaanteed uludka oo dhan wuu ka wada shubcaysanayaa leannahu ninkani markaa dee milkigiisii waxba kama shubcaysan karo ee nin kalea dhammaanteed uludkii wada qaadanaya laakiin waa isagu leeyahy cala daahir madhabi weeye wain warida rajulaani hadday daaran carabihimaa ka dhaxlaan uma maata axadumaa midkood dhinto wa taraka bnayni laba inanna uu ka tago uma baaca axadu haadayni libnayni nasiiba uu iibiyo kaanat ishubcatu waxay noqonaysaa bayna alakhi iyo waalcami fii asaxi lqowleyni haddaan qabanno walil akhi ayay u sugnaatay duuna alcami fi lqowli alaakhari qowlka kale haddaan ku soconnana laba nin ayaa daar aabahood ka dhaxlay labadaa nin soo ma wada lahaa labadii ayaa mid ka midi dhintay waxa uu ka tegey laba wiil daartii yaa wada yeeshay markaa ninkii hore ee walaalkii dhintay iyo labadan inanee hadda adeerka u yahay ee walaalkii ka tegey ayaa wada yeeshay dee ninkan horre nis buu leeya iyagu nis bay isku leeyihiin labadii inan ayaa midkood nasiibkiisii iibiyey rubuciisii ila markaa nis iyo nis bay labada aabba u kala lahaayeen labadana nasiibka mid iyo mid soo rubuc ma aha mid baa rubuciisii iibiyey yaa haddaba shubcaysanaya asaxu lqowleyn wuxuuna yidhi waxa shufcadaa wada leh oo rubuca wada shufcaysanaya walaalka iyo kan iibiyey ay walaalo ahaayeen iyo adeerkii hore aabbahood ay shuraakanay ila imikaba waa shuraaka eh ayay shufcadaas ka dhaxaysaa fi asaxi lqowleyni liannahumaa shariikaani fi daari xaalati wujuubi shufca liannahu shariikaan ayay ahaayeen daarta ku ahaayeen xilliga shufcadu waajibtay fa kaana shufcatu baynahumaa ayagoo sabab qura ku wada milkiyey oo kale ayay ka dhigantay waxaana layaa macnihii daraadii shubcadu ay u sugnaatay oo dee darar baa imanaya qowlka labaad wuxuu leeyahy walilakhi duuna alcami fi lqowli alaakhar maye wuxuu u sugnaaday walaalka un adeerku waxba kumana fi lqowli alaakhari qowlka kale maxaa yeelay sababta milkiga labadanaa wadaaga oo dee labadana aabbahood wax ka wada dhaxlo si gaara wuxu wada yeeshay adeerkood isagu waa milki dee hore ayuu ka yimi labadan baa wada liishtiraakiba fi sabab lmilki wuxuuhi sheekhu wain warida rajulaani daaran hadday carabi baa ka dhaxlaan uma maata axadumaa midkood dhinto wa taraka ibnayni laba inan uu ka tago uma baaca aadu axadu haadayni libnayni labadaa inan midkood nasiibahu iibiyo kaanat ishubcatu bayna alakhi waalcami ayay noqonaysaa fi asaxi lqowleyni walilakhi bay u sugnaatay oo keliya duunalcami umay sugnaanin fi lqowli alaakhari qowlka kale haddaan qabannana walaalka unbaa iskale adeerku shubco kuma laha wain tasarafa almushtari kii iibsaday haddaba hadduu tasarufo fi shiksi qaybkii ayuu ku tasarufay muxuu ku tasarufay bilbayci bilkhiraasi dhirka beeridiyo walbinaidis fashafيicu mukhayaru waxaa loo doorgelinayaa bayna an yakuda dalika biqiimati inuu ku qaato wa bayna an yaqraca inuu fujiyo wayadmana arshamaa naqasa nuqsaanta kabkeedana uu bixiyo waxau sheekhu leeyahay haddii qofkii iibsaday markiiba uu ku tasarufo oo masalan laba nin ayaa dhulbeereed wada lahaa mid baa qaybtiisii ibiyey kii kalena ogabay waaba maqnaayo maba ogaaninba kii baa dabeetana qaybtiisii dhir buu ka taagayba dhis buu ku sameeyey ninkii baa dabeetana yimi wax shubcaysanayey meeshii oo la beertay meeshii oo gurya laga dhisay ayuu yimi fa shafiicu ninka shubcaysanaya mukhayarun waxaa loo doorgelinayaa inuu ku qaato wuxuu ninkaas sameeyey qiimihiisa inuu dhulkii shubcaysto lacagtiiu ninkii hore qaatay uu bixiyo dhirtan iyo dhismahan uu ku sameeyana qiimeeyo qiimihiina uu celiyo qiimihiisa ku qaato iyo inuu fujiyo ou dhahdo fuji wixii nuqsaanay qalcinta iyo fujintaa ku timaadana inuu qaato ou bixiyo ninkan wax shubcaysanaya leanna waxay leeyihiin dhiskan iyo dhirtanba horta xaq baa lagu dhigay oo ninkani dee isaga lahaa markuu waxaan ku samaynayay in la yidhaha fujiyo yacni waxaad leedahay ma jirtana dee qofkii baa darar iyo dhib ay ku keenaysaa in lagu daayo oo la yidhaahdo saasay ahaanaysaana qofkii shubcaysanaya bay dhibaysaa dariiqa markaa dararkii lagu dafcinaya biqadri اlimkaan waa kaasuu noqday markaa in wixii la fujiyo ama yacni qofkii loo qiimeeyo lacagtiisii la siiyo ama la fujiyo fujintaa wixii nuqsaan ku timaadana la siiyo taas weeye wain tasarafa lmushtari hadduu ku tasarafi shiksi bilqiraasi beerid dhir laga beeray lagu tallaalay walbinaa iyo dhis fashafiicu mukhayarun waxaa loo doorgelin bayna an yaahuda daalika biqiimati inuu ku qaato wa bayna an yaqlaca inuu fujiyo wa yadmana arsha maa naqasa waxaa nuqsaamay arshigiisa iyo kabkiisa uu bixiyo ee wayn wahaba hadduu hibeeyo ow waqafa ama wuu waqfay falow an yafsakha inuu fasakha ayuu leeyahay wayakuda uu qaato ee wayn baaca hadduu iibiyo falow an yafsakha wayakuda buu leeyahay bima shtaraa wuxuu ku ibsaday inuu markaa ku qaato walow an yakuda min almushtari haaniy bima sharaahu ka labaad wuxuu ku ibsaday inuu kaga qaatana waa leeyahay wuxuu sheekhu leeyahay ninkii shaygan iibsaday shaksigan iyo qaybkan ayaa hibeeyebo nin buu sii siiyey oo waqafa ama wuu waqfayba oo haafkiisii wuxuu leenu masaajid baan ka dhigay ama madrasadda ninkii wax shubcaysanayana halkan uu taagan yahay falow an yafsakha wayaakuda waxa uu leeyahay inuu fasaqo hibada iyo waqafkaaba dabeetana intuu lacagtiisii bixiyo isagu inuu qaato lianna istixqaaqahu saabiqun litasarufin mushtari mushtarka hibayntiisan iyo waqfidiisan mudashadiisaa ka horraysay in la kulmiyaana suurtagal maaha markaa kaa xaqiisa horraysiiye unbaa horreeye unbaa la horraysiinaya bandaniijina waxau markaa soo naqliyey buu leeyahay waa asxaabtu waa ku ijmacsantay arrinkaa markaa waa fasakhay bodhaya waxba kama jiraan waana shubcaysanaya weliba hibadu waa markay hiba aan hawaab lahayn ay tahay hadday hibadu hawaabkeedayso ciwad macluuma la shardiyoan saxiix yeelo iyadu beec bay noqon doontaa xukunka beeca daba ayay gelaysaa hadduuse iibiyo isna markiiba intuu waxoogay saaray ayuu qaybtiisna sii ibiyey waxa uu leeyahay ninka shubxaysaday an yafsakha iibkaa labaad inuu fasaho wayaakuda inuu qaato oo ninkii hore iibsaday inuu ka qaato bima shtaraa isagu wixii uu ku iibsaday inuu qaato waa iibkaa waxba kama jiraan ninkii hore lacagtii laga siiyey ee ninkay wadan ay ka siiyeen uu dhigo walahu waxa kalu leeyahay yakuda min almushtari haaniin bima shtaraahu inuu kan hore iskaga tago ow kan labaadee iibsaday u gudbo ow kaa ka shubxaysto lacagtii laga siiyey intuu siiyo inuu kaa ka shubxaystona waa leeyahy leanna sababtii looga qaadanayo iibsiga ayaa meeshii yaalla wain wahaba hadduu hibeeyo ow waqafa ama ninkii iibsay waqfo falow xasa an yafsakha wayaakuda inuu fasaku qaataa buu leeyahy ee wain baaca hadduu iibiyo falow casaa an yafsakha wayaakhuda inuu iibkaa labaad ursiibiyo fasakuu qaataa buu leeyi bima shtaraa kii hore wuxuu ku iibsaday ayuu leeyahay inuu qaato ku qaato walahu waxa kaloosa an yaahuda min almushtari haani kan iibsadaha labaad inuu ka qaato bima shtaraa wuxuu ku iibsaday inuu kaa kaga qaataana waa midu furan haddaba wuxuu sheekhu yidhi wain qaayala lbaayicu baayici hadduu ka celiyo falahu waxa u sugan an yafsakha inuu fasago wa yaahudow qaata lima dakaraa waxaan soo sheegnay yacni darteed an yafsakha wa yaahuda wain radda calayhi hadduu baaci ku soo celiyo lacagtii bilcaybi ugu soo celiyo faqad qiila waxa la lahu an yafsakha wayaakhud inuu fasaqo u qaato ayuu leeyahay wa qiila waxa layse laguma sugnaanina waa la yidhi qofkii qaybtii u lahaa wuu iibiyey kanna wuxuu doonayaa inuu soo shubcaysto halkaa markay maraysay ayaabuu ninkii mushtar soo celiyey shaygii ninkii baayica iibiyana waa ka aqbalay oo iqaalo ayuu sameeyey waxa la yidhaahdo iqaaladu waa ka celin uu ka celiyo wixii uu ka iibiyey waxa uu leeyahay sheekhu falow an yafsaka wayaahuda waxa uu leeyahay inuu fasaqo iqaalada dabeetana halkaa markay maraysa isagu shubco uu ku qaato wa haddaynu idhahnaa iqaaladu waa fasaq haddaynu idhahnaa iqaaladu waa iibna de isagoo iibiyo kale ayay la mid tahay wain radda calayhi ama wain rudda calayhi haddii lagu soo celiyo mushtar haddii lagu soo celiyo wain radda calayhi lbaayicu hadduu baayici ku soo celiyo way iminka hamantiiyo lacagtii mucayanada ahayd ee wax lagu kala iibsayo bilcaybu ku soo celiyo lacagtii baa ceebawday dabeetana wuxu uhi lacagtaadii waa tan ogawey shaygii markaa dee xaggii baayic buu usoo noqonaya ila mar hadday lacagtu mucayan ahaydna waa fasaqme faqad qiila waxaa lahu an yafsaka wa yaakhud wuxuu leeyahay inuu taana fasakho oo u qaataa buu leeyahay oo intuu markaa celintaa markaa fasakho inuu qaataa buu leeyahay oo fasakhidan ubaayicu caqdigii baabasa mau ka noqonaye shafiicani wuxuu qaadanayaa shiksigii baayicuna ninkii mushtarkaa buu shiksigan qiimihiisii ugu noqonayaa ila lacagtiisi mucayankayd waa kan ku celiyey isagu qiimaha shikisigiisa ha ugu noqdo kanna wixii hore laga siiyey ayuu dhigaya uu qaadanayaa wa qiila laysa lahu maya uma sugnaanina waa layidhi leannahu shubcada waxaa loo jideeyey bay leeyihin lidafci darri can shabiic falaa yusaalu dararu biidkhaali darri cala albaayic dee darar baayic in la geliyo lagu suulin maayo wa in qaayala haddii uu ka celiyo albaayicu oo iqaalo uu sameeyo falow waxau sahay ninkii shucaysan an yafsaka inuu fasaqo wayaahudahu shaygii qaato iqaaladii inuu fasaqo ayuu leeyahay oo uu markaas qaato mushtarkii uu ka qaato waayo isagaa mutay wain radda hadduu baa calayhi baayicii ku celiyo tabantii mucayanka ayd bilcaybi cayban yaratay darteed faqad qiila waxaa la yidhi lahu an yau an yafsaka wayaakhud inuu celintaa iyo markaa fasaqo oo uu qaataa buu leeyahy waqiila waxa laysa lahu uma sugnaanina waa la yidhi halkaa imaamu nawawina wuxuu leeyay wa ana almushtari low raddahu bicaybin mushtar hadduu ceeb ku celiyo falishabiica an yafsaka wa yaakuda inuu fasaqo oo uu qaato ayuu markaa leeyahay wain taxaarafaa hadday dhaartaan labadoodiba waa dhaarteen cala hamari lacagtii falow waxausa an yaahuda bima xalafa calayhi lbaayicu baayic wuxuu ku dhaartay inuu ku qaataa buu leeyahay ikhtilaafu lmutabaayicayn dee horeynu usoo marnay hadday lacagtii isku qabtaan intaasay ahayd iyo intaasay ahayd mid weliba waa kii ku dhaaranayey sugidda qowlkiisa iyo wuxuu sheegan iyo nefyinta qowlka kale wallahi intaasay ahayd intaa may ahayn dabeetana markaasi au cardi kuga noqonayay labadiiba lacagtii labadiiba lacagtii waa ku dhaarteen ogoway ninkana wuxuu ku qaadanayey dee lacagta lagu iibiyey ninkii baacna wuxuu ku dhaartay intaa inuu ku iibiya intaanu ku iibin kii kale wuxuu dhaartay wallahi intaas intaa kuma iibsan muxuu samaynayaa falow an yaakuda bimaa xalifa calayhi lbaayicu baayic wuxuu ku dhaartay ayuu ku qaaday uu ku shubcaysanayaa leannu baaci qirashada uu iibi qiranayaa waxa uu keensanayaa uu dimnisanayaa xaqu mushtar leeyahay weynu milkigiiyo lahaanshihii shaygan uu yeesho lacagtaa uu sheegay ku yeesho ninka shafiicaana xaq ayuu u sugayaayoo waa inuu mutay shiksigaa inuu lacagtaa ku muto oo ku shubcayso xaqii mushtar mar hadduu buray oo dhaarashadan uu ku buray dee xaqii shafiicu ma burayo hadduu laba qof wuxu qirto midkood inkira ka kalena u rumeeyo dee markaas kaa kale wuxuusu buu yeelanay marka aqwaashii caqdigu binafsi taxaaluf ayuu ku fasakmaya iyo maya bifaskhi alxaakimi ayuu ku fasakmaya midka hadduu tabaa nidaahmo xaqiisu isaga caqdigu ku socdo iskhilaafkooda kuma dhacayo wain taxaalafaa hadday isla dhaartaan ama isu dhaartaan labadoodba cala samaari lacagtii ayay ku laba dhaarteen falow waxa u sugnaaday an yaakuda inuu qaato bimaakii xalafa calayhi lbaayicu baayicuu ku dhaartay wa in ankara almushtarii iibsade hadduu dafiro ashira iibsiga wadacaahu lbaayicu baayicna uu sheegto akhada min albaayici baayic ayuu ka qaadan wa dafaca ilayhi hamana lacagtale wuu dhiibi wa cuhdatu damaankiisuna calayhi korkiisa ayuu ahaaday waqiila waxaa laa yaakudu ma qaadanayo ee wain qaala albaayicu hadduu yidhaha akhadtu hamana lacagtii waan qaatay lam yaakud ishafeicu ma qaadanayo calaa daahiri lmadhabi madhab daahirkii haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay ninkii mushtar ee wax iibsaday ayaa iibsigii wuu dafiray nin baa wuxuu leeyahay war hebelow sow jagadan barhkeeda maad iibsan ama gurigan barhkiisa ninkii hore anigaa la lahaayoo doonaya ina shucaysa lacagtaadii ho wuxu uhi waxbaba maan iibsan anigu allo waxaan iibsayo ma jirto wadacaahu lbaayicu baayicna waa sheegtay waan ka iibiyey buui been buu sheegaya waan ka iibiyey weliba lacagtiina kamaan qaadanin muxuu samaynayaa akhada min albaayici wuxuu ka qaadan uu ka shufcaysanaya kan baayica iibiyey lianno mar hadduu qiray xaq mushtar leeyahay uu leey waan ka iibiyey shafiic xaqii oo inuu markaa qaybtan iibiyo shubcadiisii mutayna uu qiray xaqulmushtar iibsada xaqiisii wuxuu ku burayaa beenintan uu beeniyey xaqii shafiic ayaa hore ugu rumeeyey mar hadduu kii la lahaa leeya waan iibiyey besoo maad siinin imisaad ka siisay intaa bes khayr allah ku siiyo haddaba waa shubcaysay wa dafaca ilayhi hamara lacagtana wuu dhiibi ila weliba lacagtiina kama qaadanin buu yihi masale waa markaanu lacagtii ka qaadanin wa cuhdatuhu damaanka sheegayna calayhi baayic buu ahaaday isaga ayuu ka shubcaysay isagaanu lacagtii markaa usoo dhiibi hadday masalan dee ay yeelato masalan shaksiga mustaxaq noqdo ama wax kale kusoo baxaan isaga ayuu kusoo celinaya damaankiisa lagu leeyahy waqiila laa yaakudu waqiila waxa la walaa yaakudu qaadan maayana waa la yidhi waqiila laa yaakudu ma qaadanayana waa la yidhi maxaa yeelay eanu u qaadanaynin shufcadu waxay farac iyo laan ka tahay iibka dee iibkiina ma sugmin oo waagan kii wax iibsadayba waxba maan iibsan markaa mar hadduu iibkiiba sugmi waayey oo asalkii ay faracina ma sugmayo haddaba se hadduu yidhaahdo ninkii baayacaha lacagtii waan qaatay ee wuxuui waan ka iibiyey lacagtiina waan ka qaatay oo kun dollar ba hedo wiisii kanna wuxuu leeyahay maya waxba igamuu iibinin lam yaakhudi shafeicu calaa daahir madhabi madhab haddaan qabanno ninkan wax shufcaysanay waxba qaadan maayo lianno waxaynu nidhi waxa lagu shufcaystaa lacagtii la kala siistay inuu qofkani bixiyo lacagtii hadda baayic uma dhiibi karo wuxuu leeyahy waan qaatay lacagtii mushtariyo iibsadana uma dhiibi karo dee waa diidan yahba wuxuu leeyahy anu waxba maan iibsan haddii la yidhaahdo iska qaadana dee macnaheedu waxay noqonaysaa inuu bilaash ku qaato markaa saddexdaa arrimood baa mid waliba ay dhibteeda leedahay inuu iska qaato oo lacag la-aan ku qaato ayaa dhib ila in baayic waa kan lacagta waan qaato loo dhiibi maayo mushtara wuxuu leeyahay waxba maan iibsanay oo loo dhiibi maayo markaa shubcaba ma jirto wey macnaheedu qolyaha qaar baa leh shafiico hakuladooda ninkan mushtarkaa shubcada oo ha dhaariyo inaanu markaa shiraa iyo iibsi aanu jirin dabeetana halkaa ka baxo wa inan kana almushtari hadduu diido alshiraa wadacahu lbaayicu ninkii baayicay biilow sheegta akhada wuxuu ka qaadan uu ka shufcaysan min albaayici wa dafaca ilayhi samana lacagtana wuu dhiibi mar hadduu yidhi maan qaadanin wacuudatuna calayhi damaankiisana isagaa lagu leeyiy waqiila waxaa layidhi laa yuukhadu minhu waqiila waxaa layidhi laa yaakudu qaadan maayana waa layidhi oo ma shufcaysanayo waa in qaala albaayicu hadduu yidhi akhadtu samana lacagtii waan qaatay mushtar waa haysana diiday in lam yaakud min ashafiici kan shafiica ka qaadan maayo calaa daahiri lmadhabi madhab daahirkii haddaan qabanno ka qaadan maayo yani waa waa nuskhadan saasi waa qaad lam yaakud ishafeicu shafeic ma qaadanayo calaa daahiri madhabi haddaan qabanno ma shufcaysanayo weeye ee macnaha lam yaakud min ashafiicida waxaad ku garanaysaa cilladay siinayaanba wain qaaba akhadtu samana min almushtari waan kana lam yaakud min ashafiic cala daahiri lmadhabi liannahu laa sabiila ila dafci samana lilbaayic liiqraari biqabdi walaa lilmushtari liinkaari istixqa walaa ila akhdi shafiici bigayri ciwadin arkan khilaafkan imaamu nawowi waxa uu leeyahy wa anahu ida ankara shira wactaraba bihi lbaayicu haddii uu shiraagii inkiro baayicna uu qiro wa qaala akhadtu samana yaakudu shafiicu shiksa minhu mar hadduu leeyahy lacagtiisina waan qaatay indaw kani meel uun ka soo baxayo ila isagaa iibkiina dafirsan isaga waxaa loo qirsan yahay inuu lacagtii markaas bixiyo inuu horta shubcaystaa buu leeyahay yaakudu shafiicu shiksa minhu marka mar haddii uu deetana wuxuu kula doodayaa mushtar buu kula doodii u dhaarin lacagtii hadduu markaa qaadan waayana xaakimka ayaa loo dhiibay si cidda leh loo siiyo oo qowlkaa odhanaya wuu qaadanaya lacagtana xaakimkaa loo dhiibaya wa idaa akhada shiksa shiksiga qaybka markuu qaato lam yakun lahu ma sugnaanin an yaruddahu inuu celiyo ilaa bicaybin cayb mooyaane waqiila waqiila waxaa lahu cawsa an yarudda bikhiyaari lmajlis khiyaaru lmajlis inuu ku celiyana waa leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu hadduu shufcaysto qofkii wax kaluu ku soo celin karaa ceeb mooyaane ma jirto ceeb unbuu ku soo celin karaa ceeb inuu ku soo celinayo dee ayada inuu ceeb shayga oo yeeshay ku haystaa darar baa ugu sugan inaanu ceeb waxaan ahayn ku soo celinaynina waxay leeyihiin haddii majliskii la joogo dee waa isaalatu milki lidafci darar waxa weeye milki loo zuliyey darar dafcintii iyo iska hor istaagiddii khiyaar kuma sugmaya sidii ceebta ku celinteedii baad khiyaarka mar haddaad celisay aanad khiyaar aanad uga yeelanaynin qiil baa wuxuu leeyahay lahu an yarudda bikhiyaar lmajlis shufcadii wuxuu leeyahay inuu ku celiyo shiksigii inta majliskii la wada joogo lannahu tamliiku maalin bihawr fayahbutu fii khiyaaru majliska albayci si iibka oo kale waa ku sugmaya masalan ayoo ninkii mushtar buu u tegey waa ka shubcaystay lacagtiina wuu siiyey qowlka hore wuxuu leeyahay shaygaasuu ceeb ku arka unbu ku soo celin karaa diilka dambena wuxuu leeyahay ma intay wada joogaan khiyaaru majlis waa ugu celin karaa oo bimacnaa khiyaaru majlis baa gelaya shubcada weeye waidaa akhada shiksa markuu qaato lam yakun lahu ma sugnaan an yarudda inuu celiyo ilaa bicaybin waqiila waxa lahu an yarudda bikhiyaari majlis inuu ku celiyana wuu leeyahy wain maata shafiicu hadduu kii shubcaysanayay dhinto intaqala xaqu ilaa warasatihi ayuu gurayaa fain cafaa bacdum can xaqihi hadduu cafiyo akhada alaakharu ljamiica wada qadin aw yadacu ama waa uu iskaga tegi waxau sheekhu leeyahay haddii uu qofkii wax shubcaysanayey uu dhinto xaqiisi wuxuu guraya warasadiisa oo masalan de waa xuquuqda la kala dhaxlo ayadoo masalan ninkii ay guriga wada ama jagada wada lahaayeen uu iibiyey oo aanu weliba ogaanin ayuu dhintay warasadiisaa xaqaasi u guriyayo iyaga iyo inay shubcaysaan iyo inay iskaga tagaan labadaba leh oo markaa yani cadad ruus bay u qaadanayeen iyo qadru ansimaa bay u qaadanayaan oo u shubcaysanayeen labadaba waa layidhi barkood se hadduu cafiyo oo yidhahdaan waxba shubcaysan maayo ma doonayo akhada alaakharu ka kale ama kuwa kale aljamiica way waqaadan aw yadacama waa ka tegi leannahu shubca laba qof ka ahaatay weeye hadduu midkood xaqiisi cabiya ka kale inuu wada qaato ama ka tago ayuu leeyahay sidii labadii shariigba ay ahaayeenoo dee labadaniba waa laba shariig wain maata shafiica hadduu dhino intaqala xaqu ilaa warasatihi ayuu u guurayaa asar bay soo deliysaan man khallafa xaqan faliwarasatihi qofka xaq ka taga ama maalan ow xaqan ka taga faliwarasatihi ayuu sugnaado fain cafaa bacduhum can xaqi hadduu cafiya akhada alaakharu ka kale aljamiica wuu wada qaadana aw yadacu ama wuu ka tegayaa wain ikhtalaba shafiicu hadday iskhilaafaan kii shucaysanayey walmushtari iyo kii iibsanayey fii qadri thamani lacagta qadarkeeda ay isku qabsadeen falqowlu qowlulmushtari mushtar qowlkii weeye had iyo goorale abwaabta mucaamalaadka baab walba iskhilaafka marka la isku qabto inoogu gebagabeeyaa sheekhu waayo marka wax walba laga soo hadlo haddana bini aadminu isqabto u iskhilaafo laga waayi maayo laba nin baa waxay wada lahaayeen daar iyo meel bay wada lahaayeen mid baa qaybtiisii ibiyey kii kale ayaa wuxuu doonayaa inuu ka soo shufcaysto ninkii laga iibiyey lacagtii bay deetana isku qabsadeen degey mushtari wuxuu leeyahy war kun baa layga siiyey kanna wuxuu leeyahay maya shan boqol ayaa lagaa siiyo shantii boqol waa taleho amaa masalan badeeco iyo alaab bay ahayd waxaan markaa lagaga iibiyeyoo mushtari wuxuu leeyahay qiimaheedu waa kun kii shubcaysanayana wuxuu leeyahay maya waa shan boqol dee markhaatina laba hayo waxaabad ka soo qaadaa kii iibiyeyna waa dhintayba wax markhaatiya udhaxeeyaana ma jiro maxaa la yeelayaa falqowlu qowlulmushtari qowlka la aqbalaya waa qowlulmushtari ninkan iibsayay qowlkiisa weeye leannahu isagaa caaqidkii ah caqdigan iyo heshiiskan galay isagaa lacagta ninka ka yaqaana waa qodob qodobka labaad dee shiksigan iyo qaybkan isagaa haddana hoo milkisan dee qowlkiisiiyo wuxuu ogolaya wuxuu raalliya umaa lagaga qaadan karaa waa nin anugu ku maal siistay adigu maxalkeed ka tib maxaad ku ogaatay waxaan ku siistay midda labaad dee shayga anigaa maanta lo waxaan ku idhaamayo wax kale dee kaga qaadi kari maysid deetana uu ku dhaaraa la odhan markuu ku dhaartuu yidhahdo kun buu ahaa ninkii shafiica ahaa laba ayuunbaa miduu sugnaaday inuu ku dhaqaato kunkaa uu ku dhaartay inuu bixiyu shaygii qaato iyo inuu iskaga tago wax ka dhexeeyaa ma jiraan hadduu dhaartiisa diido u idhahdo ku dhaaran mayo maxay dhaarinaya hanintaasa laigi sii ama ku qaado naakil baa laga soo qaadayaayo kan shafiica ee shubcada doonaya dhaaranaya inay shan boqol ahayd ku dhaaranayo isagaa deetana intaa ku qaadanaya wain ikhtalafa shafiicu walmushtari hadday isku khilaafaan fii qadri thamani lacagtan lagu iibsaday shaksiga inuu doonaya ninkan inuu wax ku shubcaysto ayay isku khilaafeen falqowlu qowlulmushtari mushtar qowlkii weeye masaladaa hore ee xagga khiyaalmasjidka iyo uu kaga hadlayo sheekhu ee aan markaas labada qowl masale aynu soo dhaafnay baa jirto oo aan ka soo badaweynay daca almushtari ashkara washiksu fi yaddi walbaayicu haayibun waa ka boday intaa soo mahayn wain iddaca almushtari hadduu mushtar sheegto ashraa ibsi washiksuna fii yadihi gacantiisa ayuu ku hayaa walbaayicu baayicna haayibun waa maqan yahay faqad qiila waxaa la yaakudu waa qaadanaya wa qiila waxaa laa yaakudu ma qaadanayan waa layidhi masalan kaba soo qaado baloor bay wada lahaayeen baloorkii aan ninka wada lahaydeen ayuunbaad nin kaloo degay oo meeshii wax ka dul samaysanaya baad aragtay war waa sidee waan iibsaday shaygana isaa gacanta ku haya ninkii baayiceybina waa maqanyi faqad qiila ya'khud waxaa la lagu qaadanaya wuu shubcaysan leannahu aqara low bixaqin ayuu qiray waxaanuu gacanta ku haya mar hadduu leeyahy ninkii aa wada lahaydeen baan ka iibsaday shubcadii isagaa u qiray markaa lacagtiisuna sii ha qaato wa qiila laa ya'khudu qiila wuxuu leeyaha ma qaadanayo ninkani milkiga wuxuu uqirsayay nin maqan wuxuu leeyahay aniga ayuu iga soo wareegiyu iga soo guray hadalkiisa la aqbali maayo ninkii intuu imanayo ama halka uu joogo ayaa xaakimka halkani xaakimka beledkaa ugu qoraya si arrinkaa loo weydiiyo waa taa waana qoynoma kala xadayne wuxuu leeya wa anahu idaa ankara shiraa wa anahu ida daca shiraa walbaayicu haayibun hadduu sheegtay iibsi baayicna maqaya akhada minhu shafiicu shafiicu wuu ka qaadanaya ayuu imaamu nawowi tasxiu tanbiiha aslawile ku raacaya taasi waa taa waa in iddaca almushtari shiraaca hadduu sheegto washiksuna fii yadihi mushtaru gacanta ku hayo walbaayicu baayic iyo ibiyana qaayibun maqan yahay faqad qiila waxaa le yaahudu waa qaadan oo wuu shucaysanaya waqiila waxa laa yaahudu ma qaadanayo waida akhada shiksa markuu qaato walam yakun lahu aanuna sugnaa lam yakun lahu ma sugnaa an yarudda inuu celiyo ilaa bicaybin cayb mooyaan waqiila waxa le lahu waxause an yarudda bikhiyaalmajlisi inuu ku celiyo buu leeyahay halkaana wuxuu leeyahay sheekhu wa hubuutu khiyaar lmajlisi shafiic wuxuu xoojinayaa in khiyaaru lmajlis uu shafiica u sugnaanayo ee wa in maata shafiicu hadduu dhinto intaqala xaqu ilaa warasatihi ayuu gurayaa ee fain cafaa bacduhum hadduu can xaqihi cafiyo akhada alaakharu aljamiica wuu wada qaadan ow yadacu ama wuu ka wada tegi leanna shubca laba ka ahaatay weeye ee wain ikhtalafa shafiicu iyo walmushtari fii qadri samani hadday isku qabtaan falqowlu hadalka la aqbalaya qowlulmushtari weeye weligaaba falqowlu qowluhu haddii lagu yidhahdo waa meesha aan markhaati jirin falqowlu qowluhuna biyamiinihina iyana way u taallaa dhaarina way raacaysaa ilaa hadal keliya la yskaba qaateen wain iddaca almushtari hadduu ninkii iibsaday aljahla bisamani sheegto lacagtii inuu ka jaahil yahay falqowlu qowluhu weeye wa qiila waxaa la yidhi yuqaalu waxaa lagu odhan bayin caddee wailaa jacalnaaka waxaan kaa yeelana naakilan naakil iyo diida ayaan kaa yeelaynaa wuxuu leeyahy sheekhu halkan saw ma ahayn ninka shubcaysanaya inuu ku shubcayso bixiyo wixii ninkani ku iibsaday ninkii mushtari wuu qirsan yahay inuu iibsaday laakiin lacagtii laga siiyey buu ayuu leeyahay ma garanayo wixii layga siiyey mama garanayo waxoogay lacagahoo aan meelkii shad ku siday oo aanan tirinin baan ka siistay tiradeediina ma garanayo ama waxoogay raashinoo miiskeeda aanan garanaynin ayaan ku iibsaday wixiina waa dhintay ama wax la garan karayo maaha ninka wax shubcaysanayaana wuxuu leeyahy intaasay ahayd faalqowlu qowluhu qowlku waa qowlkiisa oo isaga ayuunbaa lagu dhaarin inaanu lacagtaa ogeyn iyo alaabtaa inaanu tiradeedii intii lakidoga isagu malanu ku dhaaro markuu ku dhaartana wax shufcahay ma jirto leannu lacagtii ayaa meesha ka baxday suurtagalna maha alaqdu bihamanin majhuul taban iyo lacag laga jaahiliya in wax lagu shufcaysaano suurtagal maaha qiil baa wuxuu leeya yuqaalu lahu bayin wailaa jacalnaaka maakilan waxaa la odhan doona war caddee waxaan suurto geli maayan waxaan qayb arrin ka dharan xoolahanna waxaan siisay ma garanayo lagaa yeeli may caddee haddaad caddayn weydo naakil baan kaa dhigaynaa macnaha naakil waxaa looga jeedaa qof baa wax loo sheegtay waxaad intaasaan ku leeyahay wuxuu istaagay ma garanayo intaad igu leedahay war ninkani ama waxaa iguma la dhe ama waa igu leeyahay waxaad igu leedahay ma garanayo qofkaasoo kale naakil baa lagay kanun baa loodhaya ku dhaaro inaad intaa ku lahayd tanna waxa weeye ninkan waxshugcaysanaya ayuunbaa la odhanayaa bal adigu inta laga siiyey ee ninkan meeshan laga siiye ku dhaaro waa ku dhaaranaya lacagta markuu ku dhaarto ayuu dabeetana bixinaya ayuu shugcaysanaya markaa wain iddaca lmushtarii mushtar hadduu sheegto aljahra bihamani lacagtii inuu ka jaahil yahay falqowlu qowluhu weeye waqiila waxaa yuqaalu lahu waxaa lagu odhan bayin caddee wailaa haddii kale jacalnaaka waxaan kaa yeelaynaa naakila naakil iyo diide ayaanu kaa yeelaynaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo